wallaahi rutwan xaaladdu way maanta waxaad moodaa inay ka yara degan tahay sidii ayaamihii hore waxaa lagu talagalay in la sameeyo afar iyo labaatan saacadood oo xabad joojina run ahaantii weli ismay taaginoo waanu maqlaynaa xabado dhacaya laakiin siday maalmihii hore ahayd way ka fiican tahay laakiin de weli rabshad iyo dagaalka u socdaa waa gartay waxaad ka mid tahay mas-uuliyiinta urur goboleedkaygaad u qaabilsan arrimaha wadahadallada dhinacyadan hadda dagaalamaya horeyna waxaad ula soo shaqaysay qaramada midoobay daarfuur muddo toddoba sannadood ah marka wax rajaa oo aad qabtaan miyaa jira in jenaraalada dagaalamaya ay wadahadalladii dib u soo celiyaan wallaahi dadaalo fara badan baa dee jiro waa la isku dayayaa runtii dee dagaalka iyo iyo iyo iyo xal noqon maayo xabadda in la joojiyana waa muhiim dadaalo fara badan baanu wadnaa annakiiyo beesha caalamka iyo dad fara badan oo dee odayaalaho oo mas-uuliyiin ah oo suudaaniyiina ama siyaasiyiina ama dee militari ku jiri jiray ama militari ahaan jiray labada dhinacba waa lala hadlayaa waxaa la isku dayayaa sidii loo joojin lahaa fikra badan baa lagu jiraa ciiddii baa soo dhow dadku inay tukadaan oo ciidaan oo alaab ibsadaan bay u baahan yihiin waxyaabaha ugu waaweyn horta aanu wadnaa waxa weye sidii bal atleast loo samayn lahaa xabad joojin waktigan xaadirkaa si dadku cibaadadooda u dhamaystaan hawshooda u qabsadaan alaabadoodii waxsoo iibsadaan waxsoo iibsadaan waa garta kolley dee rajoodna waa qabnaa inaan dee waxaan atleast lagala joojiyo for the time being waa gartay marka rajaad qabtaan in xabaddu ay joogsan doonto maalinkii lixaad ayay weli socotaa khartuum ayaad ku sugan tahay diblomaasiyiin kaloo fara badana meesha ku xayiran marka bal guud ahaan ka waran rajo intee le-eg aad is leedahay caalamka iyo diblomaasiyiinta meesha ku suganba waxay ka qabi karaan in colaadda suudaan lasoo afjaro
wallahi de horta sidaad ula socoto waad la socotaa inay maalmo xaddii madaxweynayaashii igaad shan ka midii madaxweynaha jabuuti ka kenya ka uganda ka south sudan iyo madaxweynaha soomaaliya ay shir qaateen qaraarna soo saareen saddex madaxweyne oo ka mida jabuuti iyo south sudan iyo kenya ay yimaadaan oo la dhex galo hase yeeshee dee airportka waali waa xidhan yahay ayagu waxay u arkaan inay arrimo daakhiile tooma rabaan inay cida dhex gasho laakiin dee lagama joogayo dadka blinkan iyo dee wadano badan oo maraykan iyo cid kastaleyna way la soo hadashay marka run ahaantii dee rajo waa la qabaa rajaduna dee may baabiin waana dee bilqasab in xabaddan la joojiyaa waayo sida kuma sii jiri karo shacbiga iyo dadka iyo iyo dhisa taagan waa gartay marka dhibaatooyinka ugu badan ee hadda haysta shacabka maxaa ka mid ah wallahi dee shacabkii guryahoodii bay ku wada jiraan xabaddii dhexdooday ka dhacaysaa dayuuradaha dee cirka waxa kasoo maaragtay bamgaraynaya meelaha location meelihii ay dee ku jireen arasaftu dadkii dee dabcan cunta la-aan meelaha qaarkood biyihii baa go-ay meelaha qaarkood leerk baa ka go-ay duruufsa adag bay ku jiraan bil rabadaan bay ku jiraan dee dadkii suuqa dhexdiisa baa dee lagu dhex dagaalamayaa waas waxaad moodaa sidii dee xamar noqotay berigii cali mahdi caydiid oo kale marka run ahaantii dadku dee way dhibaataysan yihiin de guryahan ku dhex jira iminka lix bilood lix cisho halkaan iminka anu qudhe dee dhex fadhiyaa sooma nahay oo dee cuntada kaagoyba biyaha kaagoy xaggaad wax ka heshaa qof kastaaba uu ka fikirayo marka runtii dee dhibtu ma yara oo dee dad iska deganaayo maanta xabadoori ka dul dhacday dee dhibaatadeeda leedahay waa gartay ugu dambeyn waxaad ii sheegtay in muddaba aad ku sugnayd khartuum oo wadahadalladan aada u qaabilsan tahay dhinaca igad waxaa kula shaqaynaya dad ka socda iyagana midowda afrika iyo qaramada midoobay marka bal haddii aad dib ugu laabato xilliga aad soo bilowdeen wadahadalladan iyo haddii colaadahan ay soo jiitamayeen
sidaad horta ula socoto waa dee taariikhda suudan way dheer tahay shan iyo konton sannadood bay ciidamadii askari haysatay ka madaxayd waddankan intay arkeen dowlad madaniya ama sibiliana sagaal sannadood bay ahayd saddexda urur baa loo xil saaray saddexda ururba waxay leeyihin dee saddex ergey hawsha wada anugu ergeyga igaadka doctor ismaaciil wacays ayaan la taliyo u ahay maadaama aan khibrad u leeyahay on suudan inaada ku noolaa toddoba sanadaan ku joogay ayaa aan ka soo qayb galay in aan de wixii talaa ka bixin karo sidii dowlad madaniya loo samayn lahaa wadahadalladu si fiican bay noogu socdeen koob iyo tobanka bisha inaanu dowlad abuuray ahayd kowdii abril waxay ahayd inaanu wax la yidhaahdo maaragtay agreementkii ugu dambeeyey final protocol agreement la saxeixo lixda abril constitutionkii la saxiixo transitionalka ahaa dastuurkii dabeetana aanu xukuumad samayno habeenimadaa ka horeyso jimcaha waanu la afuraynay dee madaxda burhaan iyo ninka kale waanu aragnay cidina may filinay xabadani dhacayso wixii waxaanu sahayn diyaar bay ahayn wey jirto waxa laysku haystay caqabadan ugu noqday waxa weye sidii laysugu dhafi lahaa ciidamada labadan ciidama isberber taagan ee midna la yidhaahdo dacma sariic ama rabid support force iyo iyo ciidanka caadiga ah ee dee dowladda suudan leedahay sidii laysugu geyn lahaa waxaanu markaa ku talino de khubaro badan baanu u yeedhay inay nagala taliyaan wadano badan baa dee sameeyey spain lo jirilo oo south africa zimbabwe nigeria wadano fara badan oo afrikaan iyo caalamkaba leh marka waxaa warqadii hore la saxeeb ku qoray in toban sannadood lagu isku dhafistoodu ay qaadato markii aan halkii soo gaarno marka hore labadooduba wasaxayntaa ayaa burhaan uu yidhi waa inay laba sannadood noqotaa ninka kalena uu yidhi mee toban baynu ku heshiinay halkaasay hawshu ka bilaabantay ilaa qaaska marka uu sii yaro xumaaday waloba labadooda ay wada saxeexeen labaduna ballan ka qaadan inay sibiliya dowladda sameeyaan halkaasaa dhibtu ka dhacday sidii loo midayn lahaa ciidamada waddanka ee labada gruub ah halkaas marka hawshii aanu wadnay ee aanu islahayn waa dhammayseen ee aanu islahayn koob iyo tobanka ayaa bishii abril baa soo xidhaysaan dee waata in sida ku dambeyso dabcan dee dhibaatada dhibaatadani dhacday midkaanu cidina filayn run ahaantii inay xabad in halkaa gaadho